إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay iyo shalay gelinkii dambe waxa ay fuliyeen howlgallo khasaarooyin kala duwan sababay wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa bilowday olole ay dadka reer miyiga ah xoolaha ugu dawaynayso dalka yuganda ayaa bandow lagu soo rogay cabsi laga qabo cudurka korona awgiis dowladda federaalka ayaa soo saartay go'aan kale oo la xidhiidha duulimaadyada caalamiga ah madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa xilka qaadis ku sameeyey wasiire ka tirsan maamulkiisa isagoo magacaabay kuwo kale dowladda federaalka ayaa ka soo horjeedsatay warmutiyeed ka soo baxay shir dhowaan ku soo idlaaday magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal waxaa sare u sii kacaya tirada dadka cudurka korona ugu dhimanaya qaaradda yurub mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo siyaasiyiin ku shiray magaalada muqdisho ayaa ka soo horjeestay hannaanka loo dhisay baarlamaanka maamulka koonfur galbeed xubinta ganacsigana waan soo gudbin doonnaa إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa lix iyo labaatanka bisha rajab sannada kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga kusoo dhowaada ah warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay iyo shalay gelinkii dambe waxa ay fuliyeen howlgallo khasaarooyin kala duwan sababay wararkaasi waxaa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena abuubakar ibraahim geedi dagaallo waaro jidgal ah qarax iyo duqaymo geesay khasaaro ayay saacadihii lasoo dhaafay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolada gedo jubbooyinka shabeellaha hoose iyo gobolka bari haddaan ku horeyno gobolka gedo habeenkii xalay ciidamada milatariga mujaahidiinta ayaa weerar abaabulan ku qaaday fariisin ciidamada xabashida etoobiya ay ku leeyihiin degmada baardheere in ka badan muddo hal saaca ayuu socday dagaalkan waxaana dhawaaqa rasaasta iyo hugunka madaafiicda si aad ah looga maqlayay guud ahaan magaalada kadib rasaasta mujaahidiinta oo si darandoori ah u beegsanaysay saldhigga ayaa waxaa ciidamada xabashida soo wajahay argagax iyo anfariir halka ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab tagbiirsanayeen askarta itoobiyaanka ah ee heesa degmada baardheer ayaa shacabka ku haya cadaadis xooggan iyagoona si joogtaha isgaarsiinta u jara cabsi ay ka qabaan weeraro uga yimaada ciidamada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale weerar jidgal ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu beegsaday gaari uu watay guddoomiyaha deegaanka qowqaani ee gobolka jubbada hoose dagaal toosa kadib waxaa si dirqi ah u badbaaday guddoomiyaha iyadoona sidoo kale dagaalka lagu dilay hal askari halka sidoo kale lagu dhaawacay laba kale oo ka mid ahaa ilaalada mas-uulkan la beegsaday ee ka tirsan maamulka jubbaland sidoo kale guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal ka fuliyey degmada qansax dheere ee gobolka baay qaraxan ayaa lala beegsaday goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed waxaana inta la ogyahay lagu dilay hal askari ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ku daaban xabashida islamarkaana ku sugan qansax dheere ayaa waxaa heesta culayso isbiirsaday iyagoona go'doon ku ah halkay joogaan maadaama kolkii isku dayaan inay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo ay la kulmaan weeraro uga yimaada dhanka ciidamada mujaahidiinta dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habeendheelmad ah ku qaaday askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ee ku sugan degmada owdhiigle ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaana jira khasaare walow aanan faahfaahin dheeraad ah ka helin sidoo kale kamiin ayaa ka dhacay duleedka degmada janaale ciidamada mujaahidiinta ayaa dhabaha u galay kolonyo ka tirsan ciidamadii dhowaan ku duulay janaale waxaana la gaarsiiyey khasaare xooggan dhowaan sidaan oo kale dagaallo iyo camaliyaad nafurnimo ah oo ka dhacay duleedka janaale ayaa askarta shisheeye lagu gaarsiiyey khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur xooggan oo la gaarsiiyey qaar ka mida gawaaridooda gaashaaman kadib markii laga warhelay socdaalkooda ugu dambayntii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala buuraha goolis ayaa qaaday weerar toos ah oo ay xigeen duqaymo xooggan islamarkaana ay ka fuliyeen saldhig ciidamada maamulka puntland ay ku leeyihiin deegaanka galgala ee hoostaga magaalada boosaaso weerarka tooska ah kadib ayay ciidamada mujaahidiinta tiro madaafiica ku garaaceen xerada askarta maamulka puntland waxaana la arkaya qiiq iyo uuro ka baxaysa saldhigga ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala buuraha goolis ayaa sii kordhiyey weerarada duqeymaha ah oo ay ka fulinayaan deegaanada hoosaga magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii kordhisay weerarada kala duwan oo ay fulinayaan ciidamadeeda ka howlgala gobolada kala duwan ee dalkeena soomaaliya oo ay ku soo duuleen ciidamada shisheeye islamarkaana garab ka helaya qaar soomaali u nasab sheegta waad mahadsantaha abuubakar wilaayada mudug ayaa bilowday olole ay dadka reer miyiga ah xoolaha ugu daweynayso sida uu warkan ku faahfaahinaya waryaheen maxamed mudday axmed howlahan dawo qaybinta ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay xoolo dhaqatada ku nool magaalada xarar dheere ee gobolka mudug maktabka caafimaadka wilaayada mudug ayaa iclaamiyey halka lagu daaweynayey xoolaha ay soo xaadireen xoolo badan iyo dadkii lahaa xoolaha la daaweeyey ayaa qabay xanuuno mid ka mid ah howlwadeenada oo goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyey howsha ay qabteen iyo muddada ay soconayso bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah amaa bacd waxaa halkan degmada xarardheere aan ka bilownay xoolaha nimcooleyda allah subxaana wa tacaala noogu nimceeyey in la daaweeyo cudurrada guud wixii xoolaha markaas heeyo sambabka iyo shubanka iyo maxaa la yidhaahdaa candhada wixii markaas heeyo xoolaha in laga daaweeyo oona lagu caabiyo dadkaas walaalaheena muslimiinta ah ay tawaraysan waxaana ugu talagalay walaayada islaamiga ee mudug si maana hoolahaas loo ugu kaalmeeyo maadaama hoolaha ay dhawaataysan yihiin cudurkaana soo siyaaday insha allahu saasaan ku wadnaa allah subxaana wataala hadduu nu yidhahdana allah noo kaalmeeyo maantana way bilaabatay shaqadana waa socotaa ilaa iyo muddo hadduu allah subxaana wataala uu yidhaahdo labaatan cisho inaan shaqaynaan rajaynana biidnilah qaar ka mid ah xoololayda ayaa soo dhoweeyey howsha loo qabtay aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa ciise cali waxaan ku noolahay uun jooga saaka ka mid ahn ka hadlayaa degmada xaraf dheere waxaa ilaahay mahaddiisa inaan saaka xoolahii annagu dadka xoolaalaydaa baan nahay dadka waxaan nahay xoolaha iska ilaahay siiyey xoolaha dhaqda xooluhu way naga cajiran yihiin ilaahay wuxuu noo keenay oo na siiyey oo saaka nibco nagu mannaysan walaayada islaamiga ah inay daawo lacag la'aana inoo keentay daawadaasaa saaka xooluhu noo bilowday ilaa hadda dhowr kunoo neefaan maraynaa daawadaas la daaweeyey haddana waxaa la doonayaa ilaa labaatan casho sida naloo soo gudbiyey inay soconayso in milyuumaad xoolaa la daaweynayo nuuc kastaba ah abba ugu badnaada arigu waxaa jiraan xoolaha hadda ariga weeyaan aniga waxaa la ii daaweeyey oo xoolaa ilaa waxaa la ii daaweeyey saakay soddon neef oo ariya deegaankaanna waxaa ii jooga ari ka badan saddex boqol oo neef daawada hadda ka hor nuucaan oo kalea hal mara ayaa naloo keenay intii walaayadu gobolkan jirtay laakiin intaan way ka yarayd oo muddo meelo yaryar bay ku ekayd farxaddeennu aad iyo aad baan u wanaagsannahay waa ku farxaynaa waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in annaga daawo ilaahay nagu siiyo ayagana in ilaahay ajir iyo xasanaad ka siiyo waxa ay noogu gargaaran aniga waxaa la yidhaahdaa axmed maxamuud xasan foolfooleyna waa laygu naynaasaa waxaan ku noolahay gobolkan mudug khaasatan degmada xaradheere dadka xoolaalaydaana waan ka mid ahay walaayada islaamiga ah ee gobolka mudug waxay nagu wargelisay xoolaha dadka muslimiinta ah oo ay leeyihiin ee gobolka mudug ku dhaqan in la daweynayo geel iyo ari iyo lo oo arigu ugu daran yahay ariga waxaa laleeyahay wuxuu qabaa cudur la yidhahdo sambab sadeeco shuban wax ay leeyihiin diifweynaa la yidhaahdaa cudurradaas baa la daweynayaa walaayada gobolka mudug baana barnaamijkaa noo hirgelisay hadda ka hor hal mar umbaa la keenay dawadaas gobolka farxad aan la soo koobi karin ayaan ku faraxsannahay saaka dawada xoolaha naloo daweynayo mujaahidiinta waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo gargaarka aad noo gargaaraysaanna ilaahay idinka amaalmari dalka yuganda ayaa bandow lagu soo rogay cabsi laga qabo cudurka corona aawis waa kan cabdulaahi yaasiin jaamac iyadoo walaac laga qabo cudurka korona ee caalamka aad ugu sii kordhaya ayaa madaxweynaha waddanka uganda yoweri museveni waxa uu soo saaray awaamiir dhowr ah taasoo ay ku jirto in waddanka xaalad bandow ah la geliyey waxa uu dadka u sheegay in loo baahan yahay dhaqdhaqaaq la yareeyo waxaa la hakiyey kulamada iyo weliba goobaha waxbarashada oo jaamacaduhu ay ugu horeeyaan mid ka mid a soomaalida ku dhaqan dalka uganda ayaa waxa uu ka hadlayaa awaamiirta laga dhaqangeliyey dalkaasi
shalay ayay ahayd markii madaxweynaha dalkani uganda yoweri museveni uu markaasi asigoo laga wada warsugayay uu soo saaray in markaasi waddanka xaaladan uu markaasi doorbideen inay geliyaan oo ah muddo soddon cisho ah oo markaasi madaxweynuhu amray in la xiro guud ahaan goobaha waxbarashada sida iskuullada jaamacadaha iyo goobaha kale ee markaasi dadku isugu yimaadaan ha ha noqoto meelaha lagu cibaadaysto sida masaajidada dadka muslimiinta ah isugu yimaadaan iyo iyo meelaha kale ee markaasi iyaguna kiniisadaha oo ay dadka kirishtaanka ah markaasi ku cibaadaystaan marka goobahaas oo dhan ayuu madaxweynuhu amray wuxuuna sharcigu dhaqangelayay maanta labaiyo tobankii wixii ka dambeeyey marka hadda xilligan aan kula hadlayo sidaas ayuu markaasi xaaladda dalka waktigii oo u qabtay madaxweynuhu oo aan kasoo gudubnay marka marka guud ahaan hadda waxaa waxaa laga dareemayaa magaalada dadku in isku socodka uu sii yaraanayo wadanka dhan wuu wada gaaray xaaladda sababtoo ah keliya uganda kambaala ma ahan oo magaalooyinka waaweyn hadda oo jamcadaha waaweyn ay ku yaalaan sida imbara iyo imbaali oo kaleento waa uu gaaray guud ahaan jaamacadihii iyo marka aad u fiiriso sharciga wuxuu noqday mid markaasi guud ahaan dalka oo hogaamsamay inkastoo xitaa ay jiraan arday badan oo soomaaliyeed oo gobolada dalka ku maqan oo jamacadaha waaweyn gobolada dalka ku yaala markaasi wax ku bartaan oo iyaguna aan la xiriiray waxay noo sheegeen in xagga waxbarashadii ay kala siman yihiin caasimada oo la hakiyey marka guud ahaan dalka ayuu xaaladan madaxweynuhu sheegay inuu galayo haddii ay noqoto gobolada dalka iyo caasimada intuba waddanka uganda weli lagama soo sheegin kiis la xiriira cudurka corona laakiinse cabsi ayaa haysa waddamada ay ka mid yihiin kenya jabuuti iyo etoobiya ayaa laga helay cudurka corona waddamada reer galbeedka iyo shiinahana warkoodba da' waddanka talyaaniga oo yurub ka tirsan ayaa iminka ah waddanka cudurka aad ugu sii faafayo maraykanka xaalad bandow ah ayaa ka jirta magaalooyinka waaweyn ayaa haawanaya cabsi aawadeed waxaana xusid mudan in dadka guryaha ay isku soo xireen cabsi ay ka qabaan cudurka corona awgeed mid ka mid a soomaalida maraykanka ku dhaqan ayaa u waramay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan runtii aniga waxaan ku noolahay maraykanka maraykanka maantayto waxaa ka taagan dhibaato uu keenay cudurka coronavirus haddii aan matalanba ka bilowno waxbarashada dhammaanteed hadday tahay jaamacadaha hadday tahay dugsiyada sare hadday tahay dugsiyada dhexe hadday tahay elementary iskuolka kulligood xanaanada dhammaan waa xiran yihiin waxaa xiran dhammaan warshadaha ee farsamada gacanta waxaa xiran dhammaan inta badan bisneska ama ganacsiga gaarka loo leeyahay hadduu yahay caafimaad hadduu yahay cunto hadduu yahay mid farsamo kulli waa xiran yihiin sidoo kale waxaa boqolkiiba sagaashan xiran ayrobarada wadanka wadanka wax falay ah oo dabadda ka soo dega ma jiraan wax gudaha isugu gudbaana waa wax yar maraykanku waa wadan ilaah baa weyne weyn sidaasoo ay tahana maantayto wax falayd ah ama diyaarad ah oo ka soo degaysa garoomada caalamiga ee maraykanka ma jiraan yurub oo dhan waa xiran yihiin ingiriiska goonihiisaa loo xanibay dhammaan wadamada reer galbeedka diyaaradihii ka imaan jiray waa xaniban yihiin dhammaan wadamada carabta diyaaradihii ka imaan jiray waa xaniban yihiin marka wax isu socda oo wadanka ka jiraa ma jiraan waxaa runtii la oran karaa bandow caalami abaa ka jira cudurka corona ayaa waxaa u dhintay dad badan halka kuwo kalena caabuqiisa isbitaallo la jiifaan laakiinse waxaa xusid mudan in ay jiraan malaayiin ka cabsanaya kulan ayaa ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo ay isku arkeen siyaasiyiin iyo xubno ka tirsan dowladda federaalka kulankaasi waxaa lagu soo gabagabeeyey ekis hotel nasablod ee magaalada muqdisho waxaana u dhexeeyey wasiiro xildhibaano iyo xubno ka tirsan baarlamaanka iyo siyaasiyiin waxaa xusid mudan in xubno iska soo horjeeday lagu dhaxarkay gudaha shirka iyagoo kulankooda ay kaga hadlayeen hanaanka loo dhisay baarlamaanka maamulka koonfur galbeed liiska xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ayay kasoo horjeesteen xildhibaanada iyo wasiirada ku jira dowladda federaalka kuwaasi oo sulugay hanaanka loo soo dhisay oo ay sheegeen in beelaha ay dowladda ku matalaan ee hawiye aysan wax badan ku lahayn baarlamaanka koonfur galbeed waxaana ay kulankooda ku magacaabeen saddex iyo toban xubnood kuwaasi oo la kulmi doona madaxweynaha koonfur galbeed iyagoo kala hadlaya saamiga ka maqan ay ku lahaayeen baarlamaanka dowladda federaalka ayaa soo saartay go'aano kale oo ku saabsan duulimaadyada caalamiga ah warqad ka soo baxda xafiiska wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalka ninka lagu magacaabo maxamed cabdulaahi salaad ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ay ogolaatay muddo laba cisho ah inay fasaxdo duulimaadyada imaanaya magaalada muqdisho waxa uu sheegay in muddadaasi ay dalka soo geli karaan duulimaadyada caalamiga ah tani waxa uu aaneeyey inay xaniban yihiin dad badan oo soomaaliyeed oo dalka ka maqan waxa uu wasiirku sheegay in laba cisho kadib lasii ambaqaadi doono go'aankii hore ay usoo saartay dowladda federaalka ee lagu mamnuucayay duulimaadyada hogaanka maamulka hirshabeelle ayaa xilka qaadis ku sameeyey xubno ka tirsan golaha wasiirada iyadoo kuwo kale la magacaabay wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa xilkii looga xayuubiyey wasiirkii qorshaynta iyo iskaashiga maamulkaasi iyo wasiirka waxbarashada sidoo kale wareegtadan waxaa lagu magacaabay wasiiro cusub waxaana la magacaabay wasiirka qorshaynta iyo iskaashiga oo loo magacaabay xildhibaan ismaaciil maxamed nuur wasiirka dhallinyarada iyo isboortigana waxaa loo magacaabay xildhibaan maxamed cabdalle cali halka wasiirka waxbarashadana loo magacaabay cabdulaahi abubakar xuseen wasiirka biyaha iyo tamarta ayaa sidoo kale loo magacaabay saalax maxamed xasan wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurkana waxaa loo magacaabay xildhibaan cabdinaafic macalin rashiid maamulka hirshabeelle ayaa ka mid ah maamulada taagda daran ee ku go'doonsan meelo yar oo ka tirsan gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe wasiirada iyo xubnaha maamulkaasina ayaanan awood u lahayn inay dhaqdhaqaaq isugu sameeyaan gobolka dowladda federaalka ayaa kasoo horjeesatay warkii kasoo baxay shir lagu soo idleeyey garowe wasiirka arrimaha dibadda maamulka farmaajo axmed ciise cawad ayaa sheegay inay ka hor yimaadeen warmutiyeedka kasoo baxay shirkii garowe oo lagu soo idleeyey laba cisho ka hor magaaladaasi shir jireed uu wasiirku ku qabtay magaalada garowe ayuu ku sheegay inay diidan yihiin warmutiyeedka shirka si gaar ah qaybta ku saabsan dowladda federaalka waxaana uu sheegay in warmutiyeedkaasi aysan ka turjumaynin doodihii shirka oo ay ka qayb galeen isaga iyo xubno ka tirsan dowladda federaalka waxaan diidannahay go'aamada lagu sheegay warmutiyeedka shirka ka soo baxay qaybta ku saabsan dowladda federaalka oo aan ka tarjumaynin hadal soo jeedintii iyo doodihii shirka ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka waxaan diidannahay go'aamada lagu sheegay warmutiyeedka shirka ka soo baxay qaybta ku saabsan dowladda federaalka oo aan ka tarjumayn aan kala tarjumin hadal soo jeedintii iyo doodihii shirka waxaan ka xunnahay oo rabnaa halkaan inaan ka caddayno erayadii xanafta lahaa ee warmartiyeedka ku soo baxay ee loo geystay dowlad goboleedyada kale taasoo aan qeyb ka ahayn ajandihii shirka kuna jirin hadal soo jeedintii wafuudda kuna jirin doodihii shirka iminkan kusoo dhawaada xubinta ganacsiga iyo maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي قصيدتي بدأتها مبجلا معظمي إلهنا نثني عليه خالقا
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa sicirkii ugu dambeeyey suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid caddayda haddaan ku horreyno waxaa maanta jirgaankeedii la iibinayay koob iyo labaatan dollar sokorta loorkeedii kontonka kiilo waa saddex iyo labaatan dollar dhibic toddobo bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii saddex iyo labaatan dollar dhibic saddex halka burka loorkiisi iyuu suuqa bakaaraha ka yahay sagaal iyo toban dollar iyo bar baastada nuuceeda loogu iibsiga badan yahay waxaa kartuunkeedii la iibinayaa lix dollar iyo bar makaroonida nooca yaryar waa lix dollar dhibic toddobo timirta nuuceeda v a b da loo yaqaano waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay toban dollar iyo bar caanaha ankorka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay boqol iyo saddex dollar xilwa waa siddeetan iyo saddex dollar halka bahjo uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka joogo lixdan iyo toddoba dollar oomada haddaan eegno nuuceeda ugu wacan waa koob iyo toban dollar dhibic saddex markaana haddaan u weecno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu beddelayay shan iyo labaatan dhibic toddoba kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan shan boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
ugu dambayntiin waxaa sii kordhaya dadka u dhintay cudurka corona qaaradda yurub waddanka sbain iyo dalka talyaaniga ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ay ku go'een dadka sbain waxa ay sheegtay in in ka badan kun ruux ay u dhinteen cudurka labaatan kun oo kalena ay la ildaran yihiin tani waxa ay ka dhigaysaa tirada qaaradda yurub cudurka ugu geeriyooda inay kor u dhaafayso shan kun oo ruux ingiriisku waxa uu sheegay in ka badan lixdan iyo shan kun oo dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal howlgab noqday inay howlgelinayaan maadaama ay kordheen dadka cudurka uu soo ridanayo waxaana ay ka codsadeen dhakhaatiirtaasi si deg deg a inay shaqada ugu soo laabtaan ilaa iyo hadda waddanka ingiriiska waxa uu sheegay boqol afartii afar qof in fayruska corona ay ugu dhinteen gudaha dalka halka saddex kun laba boqol lixdan iyo lix ruux oo qaban cudurkaasi la geeyey isbitaallo dhowr ah warkiina dhegeystayaal xilligan waa naga inta